Barnaamijka Basaair oo loogu talagalay in si bilaash ah lagu barto culuumta shareecada Islaamka iyo luqadda Carabiga ayaa si rasmi ah looga daafuray deegaanka Xarxare ee hoos yimaada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Munaasabadda daafurka machadka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada, maamulka machadka, culimooyin, haween, dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay xafladda. Maamulaha machadka Basaair Sheekh Maxamed Macalin Abshir ayaa ka warbixiyay muhiimadda machadka loo furay.
machadkan isaga ah waxay ku timid baahida ka jirta deegaanka oo ilmaheennu aan u qabno inaan tarbiyo wanaagsan iyo tacliim keliya aan ahayn midda maadiga ee iskuullada aan ahayna middii culumta sharciga ahaydna uu helo in ilmaha looga faa'iideeyo wakhtiga qaaliga ah ee macno darrada uga baxahaya in akhlaaqdooda la hagaajiyo in la baro xuquuqda ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyahay xuquuqda nebigu ku leeyahay calayhi asalaatu wassalaam xuquuqda ay waalidku leeyihiin xuquuqda derisku ay leeyihiin in la baro waxyaalaha muxaramaadka ee khatarta ah ee la rabo ilmaha in lagu tallaalo nacaybkooda iyo inuu naco qalbigooda lagu tallaalo in la baro waxa weeyaan dembiyada kabaa'irta ee khatarta ee qofku ku halaagsamayo in la baro waajibaadka ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray inay ilmuhu ogaadaan xalaasha iyo xaaraamta waxay tahay lagu tarabiyeeyo intaasba waxa weeyaan waxaa laga dhexelahayaa culumta sharciga ah oo la barta ayaa laga dhexelahayaa Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Mudug ee maamulka Galmudug Axmed Jaamac iyo gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdinaasir Cabdiqaadir ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadda.
macadka albasaayir ayaa soo dhaweyneynaa marka hore haddaan nahay wasaaradda waxbarashada runtii waa wax lagu farxo in macad haddii halkan laga sameeyo masana la yidhaahdo waa lacag la-aan oo masna la yidhaahdo waxaa lagu da lagu baranhayaa macadkii oo diini ah ilaa dugsi sare waxaana codsanaynaa oo mar kale soo dhaweyneynaa in lagu xojiyo jaamacad maadaama meesha jaamacad la-aan ay tahay
waxaan qirahayaa in loo baahnaa waxbarashadan weliba meelihii u baahnaa inay xaarxaar tahay oo ah meelaha dadkii barakacayaasha ahaa ay deganaayeen oo waxbarashada fariiga u baahnaa waxaan leeyahay inta i maqlaysa iyo inta i maqli doontaba ka faa-iideysta waxbarashadaas haddii ilaahay idmo oo horey loogu qaadahayo tacliinta diiniyan iyo maadiyan ma haddii ilaahay idmo